askarta ciidanka Itoobiya ayaa habeen hore weerar ku qaaday degmada Shanile ee gobolka Seti waxayna halkaasi ku dileen hal qof laba kalena waa ay ku dhaawaceen sidoo kale ciidamada Itoobiya ayaa isla gobolkaasi ku hasuuqay xoolo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas iyagoona dhanka kale dhibaatooyin kala duwan ka wada gobolka Aadan Alaale oo ka mid ah dadka kasoo jeeda dhulka Soomaali Galbeed ayaa ka hadlay dilka iyo dhaawaca ay geysteen askarta Itoobiya iyo dhibaatooyinka kale ay ka wadaan gobolka quwadka dhallinyarta ee iyagoo oo xoolahoogii la jooga laga qaaday meel u dhow qaraf oo toddoba dhallinyara ah waa la qaaday xilligii la qabtee la qaaday xoolihii ay la joogeen konton waa la waayey horta konton neef waa la waayey meel allaala meelay mareen ilan dadkii ilaalinayay baa la qabtee dhallinyartiina iminka ilaa iminka bilahan oo dhan kola waash kol macayso iminka jigjig ay joogaan odayadii baa ku dabadaalay waa rubadkaygiina siiya waxa weeye meesha xoolaha lagu laayay waa madane dhallinyarta meesha laga soo qabtayna waa meel qaraf agteeda ah xilligaa dhallinyartaas xoolahoogii bay la joogeen bilooyinkii u dambeeyey askarta itoobiya ayaa kordhisay dhibaatooyinka ay u geysanayso dadka ku nool gobolka siti ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya